bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhduna ay ku astaysan tahay afariylabaatanka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gobolkaasi shabeellaha dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi gargaarkii labaad laga qaybiyey loona qaybiyey dad barakacyaal oo isaga soo cararay qaybo ka mida gudaha gobolkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka jireen colaad baahsan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa wasaaradda arrimaha gudaha kaga mahad celiyey gaarsiinta gargaarka labaad ee gaaray qaybo ka mida deegaanadaasi iyadoona gargaarkaasi maanta laga qaybiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar halkaasoo ay ku sugan yihiin boqolaal ruux oo barakacyaal ah kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ay kaga barakacay dhibaatooyin ka jira gudaha gobolka shabeellaha hoose oo ay qaybna ay ka yihiin dagaallo sokeeyo halkaasi ka qarxay bismilah alxamdulilah waa aad umahadsantihiin saad la socotaan waxaan qaybihaynaa macaamuno loo qaybinayo qaxootii ku soo barakacay degmada macday alaborkeeda qaxootigaasoo ka soo barakacay deegaano hoos yimaada degmada macday iyo degmada jowhar waxaan uga mahad celinaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka oo gudoomiye cali guudlaw oo horkacayo oo na soo gaarsiiyey macaawinadaas aad iyo aadaan uga mahad celinaa dadkan aad wakhti fogay meesha ku dhibaataysnaayeen marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dadkan ayagana beerahoodii iyo guryahoodii dib ugu naqon doonaan maamulkii hore ee degmada waajid ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolka bakool ayaa waxa uu ka hor yimid magacaabista maamul cusub oo halkaasi loo magacaabay asigoona ku tilmaamay maamulka cusub inuu yahay shabaab markii hore ka cararay deegaanadaasi oo ay ku daba jireen muddooyinkii lasoo dhaafay gudoomiyihii hore ee degmadaasi cabdulaahi yariiso ayaa waxa uu sheegay in ay mas-uuliyadda qaadi doonaan cid walaaliyo ciddii keentay maamulka cusub ee lasoo gaarsiiyey degmadaasi waxa uuna tilmaamay asigoo dhibaato badan inuu kasoo maray gacan kudhigista deegaano ka mid a gobolka bakool gaar ahaan degmada waajid iyo tuulooyin dhowra oo hoos yimaado ayna kula dagaalameen al-shabaab nimankaas muqdishoa laga soo qaaday annagaa naga arareen al-shabaabba ay haayeen waa la ogaa ciddi keentay ha u shaqayso waa shaqaynaysaa anagu halgen baan ku imaanay waajid anaa qabtay dhibaato badan baan ka kiciyey dhibaato badan baan ku maray laakiin waa la dareemayaa isbedelkii iyo xaalada nolosha waa la dareemi doonaa laakiin aniga waxaan sheegayaa sidaan baa wax noqon ma dhahayo laakiin nabadgelyadii inay oo aadi aan ahayn oo dhibaato la dareemi doono anagana aan samaynaynin ciddii loo soo magaabayn eebteeda leedahay ciddii soo magaabdan eebtay leedahay wixii ka dhaaf degmada ayaga mas-uuliyadeeda qaadi doona dhanka kalena xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo waday wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha cusub ee waajida ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay hadalka kasoo yaray gudoomiyihii hore gobolka asigoona sheegay in hadalladaas ay yihiin kuwa waxba kama jiraan ah ayna kaga mahad celinayaan howshii uu soo qodtay gudoomiyihii hore balse dalka looga baahan yahay isbedel inuu ka hirgalo waxa uuna sheegay maamulkani cusub inuu qayb ka yahay isbedelka la doonayo in laga hirgeliyo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka bakool arrinta oo ku saabsan oo shabaab waayo waxaa laleeyahayna annaga xildhibaanaa nahay arrimaha gudaha waa dawladdii qof dawlad ah ama xildhibaanka ah ha ka ahaado ama yacni wasaarad ha ka shaqeeyo oo maanta nin shabaab a meel geysanayo inuu jiro ma umalaynay aqliga bani aadankana ma aqbalaayo marka dee cabdullaahi meeshaas shaqo fiican oo ka soo qabtay annaga waa ugu hambalyaynaynaa waana ugu mahad celinaynaa shaqada wanaagsan uu meesha kasoo qabtay duruufaha uu kasoo shaqeeyey intaba hadee haddana meesha haddii laga wareejiyey ma ahan in asaga yani la necab yahay ama yani dhibaato kale lagu tuhmayo qof haddii meel laga wareejiyo meel kasii sarreysuun baa lageyn karaa isqaqabsiyadan ay inta badan ay ka imaado magacaabista maamulada cusub iyo isbedelka lagu samaynayo kuwii hore ayaa waxaa ka dhasha caqabad xoogan oo ay qayb ka tahay iska horimaadyo ka dhaca deegaanada qaar iyadoona maamulada inta badan lagu xaliyo qaabbeeleeda waxaana dowladda federaalk ee haatan looga fadhiyaa sidii ay u xali lahayd murankani cusub ee soo kala dhexgalay maamulkii hore iyo maamulka cusub ee gobolkaasi bakool deegaano ka mid a gaar ahaan degmada waajid ee gobolkaasi maamulka degmada bandiiraley ee maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay dusha kaga tuureen eedeynta dagaal dhowaan ka dhacay deegaano hoos yimaada degmadaasi ayagoona ku eedeeyey maamulka puntland inay hurinayaan colaad sokeeyo ka dhacda qayba ka mid a gobolka muduga maamulka degmada bandiiradley ee galmudug ayaa ku eedeeyey maamulka puntland inay ayagu dhulballaarsi haatan wadaan iyadoona eedeynta arrintaasina sidoo kale dusha kaga tuuray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ay ku eedeeyeen heshiiskii dhowaan uu la soo galay maamulka puntland inuu qayb ka ahaa dhulballaarsi ay ku sameeyaan qaybo ka mida gobolkaasi mudug waxay soo kala saxeexeen dad inay dib u raro ra-iisul wasaaruhuna waa u saxeexay marka dhibaatadii ra-isul wasaaruhu ka dambeeyey waa u waa ka dhayba dagaalkan ma garan annaga haddeer diyaar baanu nahay wadahadal in lagu qaboojiyo in la wada hadlo dadku nabado diyaar baanu nahay laakiinse waxaan rajaynaynaa inaan laga helaynin dhanka haddii laa ku leeyahay adduunyada dadka uu soo rihayo oo uu ku soo shubay maskaxda bedelan bedelan oo ah dadka dalka dib uga qaada ee doorashaan ku geli doonaayo caqliga noocaas oo uu ku keenayo waxaan u malaynayaa inaan lagu heshiin doono caqli aan lagu heshiin doono ma ogyahay laakiin annagu nabadii diyaar baanu nahay maamulka galmudug kuwa haddii laa kulaha gobolada dhexe dhammaantoodna waxaan gaarsiinaynaa anaga weerar in lagu yahay in lagu yahay baan weerar gaarsiinaynaa waxaan jeclaan lahayn dowladda haddii laa ku leeyahay federaalka soomaaliya adduunka oo dhan inay arkaan dhibaatada meeshaas ka jirta oo aysan dadka ku fiirsana aada degdega usoo gaaraan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ugu baaqay maamulka gobolka galgaduud iyo ciidamada halkaasi ku sugan in la dardargeliyo howlgallada ka soconaya qeybo ka mida deegaanadaasi asigoona tilmaamay inaan la sugan weeraro al-shabaab ay kusoo qaadaan fariisimada ciidamada dowladda iyo kuwa misom ay ku leeyihiin deegaanada gobolkaasi gaar ahaan degmada ceelbuur oo maalintii shalay ahayd booqasho uu ku tagay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay sidoo kalena in loo baahan yahay in gargaarka la gaarsiiyo deegaanada lagala wareega al-shabaab inkastoo uu tilmaamay in dhulka uu yahay mid iska ciriiri ah loona baahan yahay sidii dhibaatooyinkaasi looga dulqaadi lahaa bulshada soomaaliyeed loona gaarsii lahaa gargaarka dhankiisa ayuu ballan qaaday inuu ka shaqay doono sidii gargaar lagu soo gaarsii lahaa qaybo ka mida deegaanadii dhowaan lagala wareegay al-shabaab ee ka tirsan gobolkaasi galgaduud asigoona dhanka kale weydiistay ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa howlgalka badweynta indiya in deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka galgaduud loogu hortagay inta ayaga aysan weerarada soo qaadin sida hadalka u dhigay xasan sheekh maxamuud waddadu waa fog tahay gargaarka keenistiisu waa dhib badan tahay laakiin ciidamada amisom ayagana waxaa laga rabaa inay qayb ka qaataan gargaarka meeshaan sidii loo soo gaarsiin lahaa degmada maamulkeeda iyo aadaa loo hagaajin doonaa haddii aad la yidhaahdo shabaabku inaan la suginoo maalin walba iyagoo cabiinkii farshan ayagoo ah in meelaha soo weerartamaan meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan loo raadiyo haddii ala degmooyinka dhiman sida muxuu ahay galhareeri iyo meelaha dajacari laga dhowaajiyeyna in si si joogto ah muxuu ahay nimankaas looga looga looga tirtiro haddii ala yidhahdo dhanka kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka sheegay magaalada baledweyne xarunta gobolkaasi hiiraan in asiga uu xali doono dagaalbeeleedyada in muddo ah kusoo laalaabtay qeybo ka mida gudaha gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka deefow oo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin xooggan ay ka taagnaayeen deegaanka ayaa waxa uu yahay mid uu ragaadiyay dagaallo sokeyo ka dhacaya halkaasi asigoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in socdaalka kale uu ugu soo laaban doono baledweyne uu ku xali doono khilaafyada siyaasadeed ee kasoo dhex xusboon deegaanadaasi ahaan deegaanka deefow waxa uuna tilmaamay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan oo warbaahinta la hadlay in madaxweynaha uu ballan qaaday in asiga ka madaxweyne ahaan uu xali doono arrintaasi wuxuuna sheegay inay ka go-an tahay in madaxweynuhu uu doonaya in muxuu ahaa colaadan raagtay ee muddada socoto ee khasaaraha faraha badan ee labada dhinacba ku keentay ee dad walaalaha oo muxuu ahaa wada deganaa oo in muddo ahba soo wada noolaa aan loo baahnayn in muxuu ahaa colaadaas sii socoto ka madaxweyne ahaana uu muxuu ahaa dib ugu soo laaban doono gobolka isaguna gacantiisa ku xallin doono haddii ilaahay yidhaahdo colaadaas walaal waqti exactly haddaan ku sheegi karaa ma jiro laakiin maadaama arrintu ay tahay arrin colaad taagan waxaan filayaa in sida ugu dhaqsaha badan kulley oo arrintaa madaxweynuhu u bilaabi doono waan rajaynayaa markaan madaxweynihii soomaaliya haddii uu arrintii uu soo farageliyey uu asagu doonayo inuu xalliyo insha allah markaan waa lagu guuleysanaya odayaasha dhaqankuna kolley kaalintooda way ka geystaan oo haddaba colaado fara badan oo la baajiyaa jiro wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa waxa uu tilmaamay in baasaboorka soomaaliya ay aqoonsan yihiin dalal badan halka uu tilmaamay kuwo kalena weli inaysan aqoonsanin baasaboorka soomaaliya arrintaasina ay qayb ka tahay in weli dowladda soomaaliya ay tahay mid curdun ah wasiirka ayaa dhanka kale ka hadlay dhibaatooyinka xabsiyada dalalka kala duwane ku haysta dadka soomaalida ah asigoona baaq u diray kooxaha qowlaysatada ee burcadbadeeda soomaalida iyo al-shabaab oo uu tilmaamay inay gacanta ku hayaan tiro maxaabiis oo kasoo kala jeeda dalalka qaar waxa uuna sheegay dalalka dadkaasi laga haysta qaarkood inay yihiin dalal mar waliba yimaada soomaaliya si ay u caawiyaan dowladda federaalk iyo shacabka soomaaliyeed waxa uuna ka dalbaday in lasii daaya dadka maxaabiista ee laga haysta soomaaliya maxaabiista laga haya ayaa waxa uu tilmaamay inay yihiin kuwo aada ugu dhibaataysan xabsiyada ay ku jiraan waxa uuna sheegay in ay ka warhayaan dowladda federaalk ee soomaaliya dadaalna loo geli doono sidii lagu sii dayn lahaa curdig baan nahay weli baasbuurkuna wuu cusub yahay meelo badan oo laga itiraafsanay way jirtaa meelo weli shaki ku jirjiraana way jirtaa weli inaga lafteeda dhibaatooyinka baan inaga dhammaan oo marna waxaad helaysaa baasaboorkii hore oo wax lagu duldhejiyey dhammaali laga helaya kaas haddana dib dib inoo sii tuuraya in badan inoo sii riixaya dadka xidhxidhan maalin walba qaar baa xidhan oo berraa qaar lasoo daaya waxaa jira dad inaga xidhxidhan inaga iyo dad inaga inoo xidhxidhan soomaali inay dhegaystaan doonaya dad inaga inoo xidhxidhan baa jira yah waxay leeyna ku xidhxidhan oo adduunyadu leedahay waryaare nimankaa soo daaya anu waxaan leeyahay soomaaliya dadkaas istaa sii daaya please iska sii daaya dadkaas haysataan waxa la waxaad haystaan ma jiraan dalalka aad ka haysataan waa dalal imanaya halkan oo doonaya inay caawiyaan inaga kuwa inaga xidhana meelo badan badan badan bay ku xidhan yihiin waxay ka mid yihiin soomaalida kadeedane nimbo meel isku tuuray dee la qabanaya la xidhayo ayay ka mid yihiin agagaarkeenay ku xidhan yihiin dhul inaga fog bay ku xidhan yihiin markaa dee dowlad aan aad u adkayn baana laamaha ammaanka ee booliska soomaaliyeedna waxay ka dayriyeen wadashaqaynta ay la leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo ay tilmaameen in weli ay ka dhex taagan tahay dhibaato wadashaqayn dhexmarta booliska iyo shacabka ku dhaqan dalka soomaaliya ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay tilmaameen in haatan dhibaatooyinka haysta ay ka mid yihiin wadashaqaynla-een wadashaqayn la-aan kala dhexaysa shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya taasina ay fududayso mar waliba qaraxyo iyo falal amni darro oo ka dhaca gudaha caasimada soomaaliya arintaas ayaa waxaay sheegeen inay qayb ka tahay ama dhibaatooyinkaasi ay horseedo in shacabka soomaaliyeed ay si aad ah baqdin weli kaga qabaan wadashaqayn dhexmarta ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiga hordheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh